duubaaqiifayowbaa figra doora dhaliye dadkayga inaan daryeeloon cudurka la dagaalan u diyaargaroobe haddaanan anigu duqowdiyo dhalinyara dadaadihinen kadawaynin cudurada bal yaygaaga dooron walaali damqaanayo bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo aad joogtaan ama aad inaga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka dood wadaag oo ah barnaamij aalawa ka baxa idaacadda radio garoowe ee magaalada caasimada ah ee garoowe barnaamijkan dhegaystayaal waxa aynu guud ahaantiisa kaga hadli doonaa hiigsiga labada kun lix iyo tobanka iyo doorka ay puntland ku leedahay iyadoo la filaya in sanadka ina soo aadan dalka soomaaliya ay ka qabsoonto doorashadii madaxtinimada haddaba si dadka reer puntland ay u ogaadaan doorka puntland ugu habboon inay kaga qayb qaadato nidaamkaasi ka socda magaalada muqdisho waxaynu martiqaadnay oo aynu ku casuunnay barnaamijkan siyaasiyiin reer puntland ah oo dhammaantoodaba soo noqday musharaxiintii madaxtinimada ee doorashooyinkii puntland ka dhacay sanadii labadii kun iyo afar iyo tobanka waxayna kala yihiin cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax oo ku sugan magaalada minnesora ee dalkaasi mareykanka maxamed cabdinuur xirsi oo isagoo ku sugan magaalada garoobe ee caasimada puntland doctor cabdiweli maxamuud gurey oo ka mid ahaa musharaxiintii madaxtinimada puntland labadii kun afar iyo tobanka wuxuu ku sugan yahay magaalada london ee dalka ingiriiska iyo cabdidaahir yuusuf iyey oo isna ah siyaasi reer puntland sidoo kale musharax hore uu ahaa isna waxauu ku sugan yahay oo howlo shaqo u jooga magaalada minnesora ee dalka mareykanka waxaa inaga xusuusin ah dhegaystayaal in barnaamijkan aynu ku marti qaadnay oo aynu ku casuunay inuu nagala qayb galo wasiirka warfaafinta dowladda puntland maxamed xasan soocadde oo daqiiqadihii ugu dambeeyey barnaamijkan ee taleefonkii aynu ku waynay magacaygu waxa weeye cabdiqani cali dalmar waxaan ku suganahay magaalada jineefe ee dalka switzerland radio garowe ayaad barnaamijkan si toosa ugu dhageysanaysaan intaaanu u gudagelin waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo martida ku kala sugan daafaha caalamka ee soo dhawaada kusoo dhawaada barnaamijka waa tahay dhegeystayaal su-aasha ugu hore waxaan jeclahay inaan garowe u gudbo aan soo dhaweeyo siyaasiga maxamed cabdinuur xirsi oo kamid ahaa musharaxiintii madaxtinimada puntland sanadii hore maxamed cabdinuur soo dhawow marka xigta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aragtidaada ku aadan hiigsiga labada kun lix iyo tobanka iyo weliba sida adiga aada u aragto
cabdiqani waad mahadsan tahay su-aashaada anigu aragtidayda ku aadan hiigsiga laba kun iyo lix iyo tobanka wuxuu la mid yahay aragtiyaha ay qabaan dadka reer puntland intooda badan oo ay welwel badan ka qabaan qaabka loo diyaariyey iyo habka loo maray labadaba ay ay ay aada iyo aada walwal uga qabaan qodobadii hadda lasoo kala dooransiiyey dawladaha ay ka kooban tahay federaalka soomaaliya waana habkii aada garanaysaan oo four point five-ka la oran jiray four point five heshiis baa hore looga galay constitutionka lagu qoray soomaali oo dhan iyo caalamka inta danahaas oo arrimaha soomaaliya ka shaqeeya oo wada jira ayaa heshiis ka gaaray laleeyahay arrintaas dib loogu noqon mayo waxayna ahayd madaan cadaalad xumo badani ku jirto soomaali lagu kala qaybiyo qabiil qabiil laga dhigay ay aan cadaalad ahayn oo wax dadka ay sinaan ku gaari karaan aysan ahayn haddana in arrintaas dib loo soo celiyey la baalmaray constitutionkii la qortay la baalmaray heshiisyadii la galay in la dhammaantood inta la garab maray hadeer wax jujuuba oo heshiis cusub ah oo aan tixgelinayn constitutionkii tixgelinayn heshiisyadii hore tixgelinayn wixii laysku ogaa tixgelinayn haddii hore laba aada moodid in laleeyahay haddii hore lana aada moodid inay ku danaysanayaan ashkhaas gaara oo aan u danaynayn soomaalida guud ahaan qadiyadeeda arrintaas welwel weyn baa shacabka puntland aniga maxamed cabdinuur ahaana oo kamid a welwel weyn baanu ka qabnaa in aan la wadin dan soomaaliyeed adigu cambaign dad election raba cambaign ku jira inay qadiyada maamulanayaan baana jeeda intaasaan kusoo koobi maxamed cabdinuur waa mahadsan tahay waan u gudbi doonaa siyaasiyiinta aan ku raaciye dowladda puntland iyo madaxdeedu doorka ay ku leeyihiin taabadgelinta hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka adigu sidee u aragtaa
dowladda puntland xaq bay u leedahay dee shacabkana iyadaa matasha inay ka qayb gasho laakiin waa inay tixgelisaa oo ay ku matashaa aragtida iyo rabitaanka shacabka reer puntland waxa ay rabaan waxa ay doonayaan waa inay ku ay ku matashaa oo ay haddii ay weydo dadka reer puntland waxa ay doonayaan waa inay iyaga kale ula soo noqotaa oo tiraahdaa wixii aynu doonaynay lasoo waaye maxaynu yeelaa dadka reer puntland waa tashanayaan qaraar kastoo ay qaataanna way isku kalsoon yihiin marka dowladda inay matasho waa taageersanahay waa doonaynaa xaqbay u leedahay waa dowladii puntland laakiin waa inay ku matashaa go-aankii iyo rabitaanka shacabka reer puntland waxa ay rabaan wayna sheegteen oo iyadoo qoraal ay u dhiibeen oo madaxweynaha iyo delegationkiisa way sidaan iyadoo qoraala puntland qaabka ay doonayso higsiga laba kun iyo lix iyo toban in looga qaybgalo haddii ay soo weydo ay suurogeli weydo dowladda waxaa waajib ku ah inay dadkeedu ula soo noqoto inay la tashato inay tiraahdo wixii aada ii dirsateen soo waaye maxaynu yeela waayahay waad mahadsan tahay cabdidaahir yuusuf aan soo dhaweeya cabdidaahir adigu aragti ahaantaada adoo israacsanaya sidee higsigan muqdisho ka socda u aragtaa sideese kula muuqataa ka qaybgalka puntland shirarka ka soconaya muqdisho
waa cabdi qni waa mahadsan tahay waa idin salaamayaa ragga halkaan ka qeybdeeya maxamed cabdinuur iyo gablax iyo cabdiweli iyo adiga waa idin wada salaamayaa dhegeystayaashaadana waa salaamayaa shacabka puntlandna waa salaamayaa sheekada higsiga labada kun iyo lix iyo tobanku in mudaa waa socday waxyaabaha waa dhexdaas wadanka loo keenay bay ahayd oo la kala dooraysiiyey waxyaabaha markaa lagu talaajiyey ama banaan in la kala doorto shacabka puntland marka meel buu istaagay fikrad buu gudbiyey fikradii waxaa qaaday madaxweynaha iyo ragga la socda ama dadka la socda fikradaas haddii dalkii dadkii wada tashaday oo loo arkay in markaas degmooyinkii wax lagu tareeyo oo ah waxa dastuurka dalku qabo in goboladii jiray kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii oo ahaa sideed iyo tobankii iyo degmooyinka ku dhex jira in doorashada soo socota lagu galo waa waagii la joogay garowe one iyo garowe two waxyaabihii lagu hesheeyey taasay ahaayeen in doorasho lagu galo degmooyinka iyo waxa dastuurka ku qoran dee shacabka puntland jooga hadda lixdii magaalo oo waagii dhaweyd warbixinta sameeyey iyana saasay soo jeediyeen go-aanka la qaaday oo hadda madaxweynaha iyo dadkii la socda qaadeenna go-aankaasu ahaa go-aankaas waa wuxuu waafaqsan yahay dastuurka dalka waa waxa weye waa muhiim in lagu taagnaado oo isagu uu meel marana dastuurka wadanka qabo marka puntland inay ku adkaysato arrintan inay ku adkaysato adigu waxa ogaa tahay inay muhiim tahay oo aan lagu laaban sheekada hadda maxamed cabdinuur udumaqay oo ah ka iyo cadaalad-xumada ku jirta iyo dhibaatooyinku leeyahay iyo wuxuu yahay oo lawada ogsoon yahay uusan marka u qalmin dadka soomaalida marka in la diido waxaa arkaa inay tahay muhiim dastuurka in lagu shaqeeyana waxaa arkaa inay tahay muhiim iyo deekaba nibcaan labadaba inay tahay saasaan u arkaa waa tahay aada iyaad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan soo geliyo london magaalada london cabdiweli gurey cabdiweli dad badan ayaa waxa ay shaki ka qabaan in nidaamkan ay loo loola jeedo in puntland tusaale ahaan rabitaankeeda meesha looga saaro dib loogu laabto nidaamka afar dhibic shanta ay soomaaliya wax ku qeybsan jirtay madaxweynaha puntland oo ka hadlayn waxa uu sheegay in wax walba oo hore loogu soo heshiiyey oo looga wada hadlay marka ma is leedahay siyaasiyiinta iyo shacabka puntland welwal ayay ka qabaan haddii ay dhacdo in sanada dambe la ansixiyo in nidaamka afar dhibic shanta wax loo qeybsado
بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa cabdiqani waa ku salaamaya waxaan salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta ama odayaasha igala qayb qaadanaya barnaamijkan cabdidaahir gablax maxamed cabdinuur waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed reer puntland haddii aan marka wax ka idhaahdo arrintan laga hadlayo iyo walwal ka dharisay odayaashuna ay ka hadleen waynu la soconaa soomaaliya waxaad moodaa dhibaatada taagan soomaaliya maanta in aragti aan ay ka turjumayso realityga loo baahaya ama waxa loo baahaya in dadku ay ka tashadaan oo ay wax ka qabsadaan oo ay hadday degaan ahaan yihiin iyo hadday dal ahaan yihiinba ay ka fakeraan faker cadna ka muujiyaan waxaad ku dareemi kartaa arrintan soomaaliya oo ku salaysan four pointy five-ka waxay ku bilaabatay xilligii warlordka oo qoryahan la haystay oo laga bilaabayay basic dadka sidii la isugu keeni lahaa oo markaas bal haddabin sidii bal soomaali unug loogu bilaabi lahaa qaabkaas ayay ahayd waa laga soo socday waxyaabihii faraha badna oo international communitygu ama adduunka ama dawladihii dhisayo ama transnationalka ah ama mid deerta ah ay qoondeeyeen waxay ahayd in horey looga sii socda arrintaas si loo helo institutionno iyo dawlad qiimeynteed oo qiimaheeda oo socota waxaa marka dhacday oo masalanba waan la soconaa dhismihii puntland waan la soconaa in dawladu meesha ay ka dhalato dawlado kale la abuuro xiliyadii lagula ballamay dawladda federaalka oo hadda maanta xasan ugu dambeeyo inaysan dhicin arrintaa inay wax ka qabtaan xilligii doorashada ama one man one vote ha ahaato ama ha ahaata barnaamijyadii kale loogu talagalay ama aqalkii sare oo la dhisi laha ama shuruucyo fara badan oo la dhisi laha ama institution fara badan oo la dhisi laha ama maamul goboleedyo la dhisi laha ama constitutionka iyo safeguard lagu suubin laha waxaasoo dhan in la tixgeliya bay ahayd siyaasiyan oo dadku u maraan wadada saxaa oo loogu talagalay in wax ku hagaagaan waa la soconaa shirkii garow daah kama saarna adduweynaha ka qayb galay garowa one iyo garowa two arrimihii lagu intijaahay oo laga hadlaba inaan dib loogu soo noqon barnaamijkan four pointy five-ka waxaan aaminsanahay anigu aan kolle fikrad ahaan aan isiri adoo dhagaha lagaa hayo waa xanuun laga daweynayo caloosha dhagaha adoo lagaa hayo xanuun kaa hayo oo caloosha laga daweynayo wey waxaan aaminsanahay waa disaster soomaaliya uma cuntato mana ahan keliya aan qabaa anigu puntland arrintan waxaa ka hadlaya waxaan moodaa soomaaliya wadajirkeeda iyo midnimadeeda iyo dawladnimo suubsanta oo tanaada inay muxuu ahay tawiiqayso arrintan four pointy five haddii aynu marka ka hadalno dadka reer puntland aragtiaan waxay ka qabaan concern fara badan waa jiraan sida maxamed cabdinuur iyaa u sheegeen iyo cabdidaahir in mawqif cad laga qaato farabadsi fara badan waa loo baahan yahay oo dadku ku midowsan yahay waxgaradka puntland bulshada hore puntland ama kuwa hadda maanta waxaan aaminsanahay waajibkooda waxay yihiin inay ka qaataan talacad madaxweynuhu waa ka hadlay fariintii waa qaaday balse waxaanu leenahay waa intaasoo lagula sii lagula sii dhawaadaa go-aanka ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed waxay u badan tahay maanta inaysan arrintaasi u cuntamayn four pointy five-ka wax lagu qaybsadana inaysan maanta soomaaliya weji u keeni karin waxaan kaloo jeclahay inaan international communityga mid ka mid ahno baaq ahaan ka musharaxiin ahaan ka dad magaca soomaaliya annagoo ku hadlayna inaysan u cuntari karin four pointy five waxa lagu jehiyey ummadda soomaaliyeed balse ay dib ugu yegleeli kardo dhib kale iyo wax kale oo sii socda taasaan filaya cabdulahi inaan kusoo gabagabaynayo arrintaas marka kolley waxaan aaminsanahay dowladda puntland iyo dowladaha kale inay dib ula noqdaan maadaama meeshaan wax ka soo baxaya aysan jirin haddii adkaysigu uu noqdo four pointy five waa tahay waa mahadsan tahay gablax shacabka puntland oo aynu la hadalnay waxa ay sheegeen in dowladda puntland xilligan ka jirta ay tanaasul badan u sameysay dowladda federaalka oo dhammaan shirarkii looga hadlayay hiigsiga ay u ogolaatay in muqdisho ay la ma is leedahay in dowladda puntland ee haatan jirta ay tanaasulaad dheeri ah ay u sameysay dowladda federaalka bismillahi alxamdulilahi wabacd cabdani waa ku salaamaya adiga iyo mediyaha aada maxaan ku yahda aad ka tirsan tahay iyo markasharafka meesha aad aad casuntay iyo ummadda soomaaliyeed oo madhegeysan doonta intaba haddii aan usoo gudbo su-aasha iyada ah horta dowladda puntland iyo maamulkeeda meeshu ka taagin intaan laana gudbin midaan hadda socoto oo hadda aanu maqlaynay sida loo hadlay iyo sida barnaamijka loo wado haddaan fiirinay waxaan moodaa in aada loo soo celcelinayo four twenty five four twenty five muxuu ahaa marka that's question four twenty five muxuu ahaa four twenty five wuxuu ahaa wax sida rag qaarkood tilmaameen meesha la keenay ayada oo aan wax haba yaraatee markaas diyaar ahaa aanu jirinin xilli dagaalna ay ahayd wax loogu talagalay itoojin oo meel wax laga daabo laga dhigay weliba raggii markaas diirtoojinkaas iyo gacanta ku hayo madaxda ka ahaa ay in badan oo tanaasulaad ah ka sameeyeen oo lagu dhisay yani sidee wax loo bilaabaa oo dowladnimo meesii laga higsan lahaa loo bilaabaa waxaana ka arkaysaa si wax loo qaybsaday xataa deegaanada wax lagu qaybiyey si isku dhiganta ma aanay ahayn maxaa yeele madaxdii nabadoonka ahayd oo soomaaliya xalkeeda raaminaysa ayaa sidii ay wax ku qaban kareen u qabtay oo yimid wax ummadda soomaaliyeed inta la siiriyey siday tahay lagu qeybiyey maba ahayna waxa ahay wax xalraadis ah waana ku guulaysteen oo waxbay ku bilaabeen arrintaas marka arrin waxay ahay wax ku bilow ah yaararku socoshaa iyo xal waara in laga doono iyo government runtii maysan ahayn transitional government ku dhalatay ayaduna ku ambaqaaday hadafka lagalaha waa laga gaaray maanta soomaaliya waxaa ka baxday transitionka ka baxday waxaan u gudinay marxalo kale oo dowlad sidiisa leh oo magac leh oo maxaa kula qaab qaadatay iyo bulshadkii federaalka oo yaqaasiyey waxaa oo dhan matagan marka meeshii hore oo geedka hoostiisa ahayd xilli loo noqdo ma joogno oo macnaheed waxa weeye dowladdiina transition uga haadanaysaa wey macnaha wax weyn baa runtii arrintaas ka buusanaayo oo runtii dowlad la-aan meeshii uga haadanaynaa weeye wax badan baa maanta la socdo la soo noqonaya marka halku runtii waxa weeye in hore loo socdo maamulada la qabtay oo qaabkaas lagu abuuray waxay ahayd inay system abuuraan waxa dhisaan waxna waa sameeya lagu dhimanaya masalan dastuurkaa ka mida dastuurka hadda maanta inaan raacno oo dastuurka siduu dhigaayo lagu socdo oo dadkii kule haddii la gaarsiin waayo wanimaan wango la gaarsiin waayo waxaa laga hadlayaa waxa weeye maamulka shaqeyninkii runtii ma qaban laakiin haddii ay dhacday waa in sida ugu dhow la sameeyo waa tahay
sida ugu dhow maanta waxay noqonaysaa bay ila tahay in degmooyinkii dadka ku nool yihiin maa dadki gobollo baa jira gobolla gobollada degmooyinka hoos yimaada shacabka soomaaliyeed degmooyinku degan yihin marka qaar ama korkas ha noqoto ama si kale ha noqotee dadka wadanka lahaa oo transition ka baxay ayagii ay cod ugu yeelanayaan oo aan dib loogu eegayo oo ay si u dhow sidisone u dhow amin ay kusoo noqon kareen oo aan ahayn in degmooyin lagu doorto anagu ma arag sida shacabka uu hadda arada ay joogin uu dareemayo oo u muuqato waxa weye in degmooyinkii soomaaliya oo asaliga ahaa ay wax ku yimaadaan four forty five aan dib loogu noqon puntland ahaan hadda kasoo laabta reer puntland reer puntland dadka ku dhaqan way ogtihiin dowladda federaalka ee maal iyo dhiig iyo waxay noqoto bay u galeen maalinka haddii u galeen way ku weyni tahay dastuurka kutuushadiisa iyo dowladda iyo orinkeeda four forty five iyo meeshii laga soo bilaabay oo oo wax laga soo bilaabay lagu celiyo xanuun badan bay ka dareemaya marka mara puntland shacabka ay taagan yahayn aada iyo aada buu ugu egyahay oo u yahay mid ah in dastuurka la ixtiraamo admiis intaa yaroo lahay waayahay lagu dadaalo waa tahay oo- maamulkeena iyo iyo meesha ka taaganahayn aha.
waxa weeye iyo tanaasulaadkana haddii tanaasulaadku waa ujeednaa oo federal macnihiisu waxa weeye stateskuna xuquuq buu leeyahay federaalkuna xuquuq buu leeyahay haddii marka dadka dictator ku dhaco oo shacabka ah xuquuqdooda in loo yani in xuquuqdooda loo baabi'iyo oo loogu tunto la-aajin fadlan sax ma aha jaga sax ma noqon lagala faa'iidin way waayahay Marka- gabla waxaa la doonayaa marka shacabka puntland ku dhaqan
in uu maxaankuahda oolay odaalka statementk soo qaatay soo aafaaftay waxaan arkaynaa marar badan in arrimo qorshaysan oo dhinaca federaalka laga soo qorsheeyey oo maaragtay aan runtii maslaxada iyo nolosha shacabka statementka aan la shaqeynayn ay soo baxayaan mar kasta soo baxayaan arkaynaa waana arkaynaa dabacsanin fara badan oo xagga maamulka ah iyo silac fara badan financial aada fara badan oo hal dhinac ah labada iyo kale uusan maaragtay runtii aan ka muuqan waa ujeednaa marka taas way ka muuqataa laakiin waxaan umaleynaya hadda discussion wuxuu ahaa
waayahay gablax waan kugu soo laabanaya garow maxaa cabdinuur soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shacabka puntland afti laga qaaday dhowaan waxa ay ku codeeyeen in boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wax lagu qeybsado nidaamka degmooyinka iyagoo sidoo kale codeeyay in lix boqol oo erga ay ku yeeshaan ergooyinka la filayo in hiigsiga ay si weyn ugu qeyb qaataan haddii wax ka duwan intaasi ay shacabka go-aamiyeen ay dowladda la timaado ay xamar ka soo qaado maxaa dhici kara ayaad isleedahay waxaan is leeyahay horta sidaas aad sheegaysid shacabka reer puntland rabitaankaasay diidteen dowladoodana way u diideen dowladdu hadday wax ka duwan oo macquula oo xaq ku dhisan oo shacab ummadda soomaaliyeed iyo annagaba wax noo siman oo aanu qaybtayadii xaq ahayd ama wixii mustaqbalkii soomaaliya lagu dhisi karo oo ka duwan hadday keento oo macquula shacabka reer puntland dowladda diyaar buu u yahay inay aqbasho oo ay aqbalaan oo ay arrintaas qaataan laakiin haddii ay noqoto qorshayaal aan aan ku dhisnayn danaha ummadda soomaaliyeed iyo midda puntland haddii ay noqoto qorshe markii horeba sidii hore afar point five iyo wax lamida hadday noqoto wax noocaasa hadday noqoto shacabka reer puntland way u gudbin doonaan aragtidooda dowladooda wayna tallaabayna ka qaadi doonaan cad haddii ay waxaan noo cuntameyn hadday soo noqdaan waanu isu imaanaynaa anagiyo dawladdu waana ka wada tashanaynaa waxaana kula talin lahaa dawladdu inay wax ka duwan ay soo qaadayso hadduusan wax rabitaanka shacabka ku dhisan ahayn inay soo noqoto dadka kala wey waa tahay dhegeystayaal barnaamijka waxa uu maanta guud ahaantiisa ku saabsan yahay hiigsiga labada kun lix iyo tobanka iyo doorka puntland ay ku leedahay waxaa mar kale inaga xusuusinaa barnaamijka inaynu ku marti qaadnay wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamed xasan soocade hase ahaatee wasiirka kama uusan soo qeybno waxaan cabdidaahir rabaa inaan ku weydiiyo sida muuqata dowladdii puntland madaxdeeda waxay ku sugan tahay magaalada muqdisho waxaana halkaas looga hadlayaa masiirkii dalka soomaaliya shacabka reer puntland go-aan ayay gaareen oo go-aankooda waa uu cadyahay iyo mowqifkooda idinku ka siyaasi ahaan haddii dowladdii ay halkaasi wax aan waafaqsaneyn wixii ay shacabka raali ka yihiin ay ka keento amaan ubaa dowladdu inay xaq u lahayn inay ku tala baxdo arrin masiiriya shacabka horey loo weydiiyey baarlamaankii puntlandna waxaan rajeynayaa iyagu maadaama shacabka ay yihiin wakiiladii shacabka dastuurka puntland waa garanayaa wax masiira ama heshiisa oo dawladdu geli karto arrimahaas oo kale ay ka geli karto haddii aan lagu soo celin baarlamaanka iyo iyo shacabkii dalka jooga anigu ma ogi mana jiraan mana wanaagsan in la sameeyo dawladdu hadday samayso arrintaa meel la marin doono ma garanayo waxaan rajeynayaa marka sidii uu sheegayay gablax dalku waa waa waa waa gobollo iyo degmooyin dalkuna dadkuna degmooyinka degan yihiin codaynta dalka markii doorasha timaadana waxay ka dhacdaa degmada degmooyinka ayay ka dhacaysaa dadka xaq u leh waxay xaq u leeyihiin marka doorashadii iyaga in lagu soo celiyo oo degmooyinka ay ka dhacdo dastuurka puntland taasuu qabaa dastuurka soomaaliya taasuu qabaa uma jeedo faaidada ugu jeedi karta dowladdu wax kale inay la timaado hadday la timaadana arrintaas meesha la marin lahaa anigu uma jeedo baarlamaanka puntland iyo shacabka puntland inay diidaan baan rajeynayaa qolyahana siyaasiyiinta oo dibadda joogta ama markaan ama dibadda aan jiro ama wadanka aan isugu nimaadne de arrintaa waanu gacan baanu ku geysan doonaa haddii laha yidhaaho sida saxa oo cadaalada oo masiiriga oo xaq loo leeyahay oo ah doorashadu inay ka dhacdo degmooyinka dalka in la meel mariyo dowladeeduna taladeena wax ka duwan ayaan samayn taladeena markaan le shacabkan sheegaya ee puntland inayan samayn hadday samaysana lagula xisaabtamo ayaan rajeynaya waa tahay aad ayaad umahadsanta cabdidaahir cabdiweli maxamuud gurey sida aada la socoto soomaaliya xilligan waxaa ka dhisan maamul goboleedyo fara badan tusaale ahaan galmudug iyo koonfur galbeed waxay ku codeeyeen in nidaamka afar dhibic shanta lagu codeeyo sidoo kale waxaa la sheegay in gobolada hiiraan iyo shabeellada hoose iyo banaadir ay ku raacsan yihiin waxaa doonaya in soomaaliya wax ku qeybsato goboleysiga waxaa la sheegay inay yihiin oo keliya puntland iyo jubbaland marka haddii dowladda puntland wafdigeeda halkaasi jooga haddii ay ku qasbanaadaan meel ay ka maraan inay waayaan mis leedahay loo qaateen weeye inay iska soo qaataan nidaamka afar dhibic shanta
bismillahi raxmaan iraxiim horta marka ugu horeysa cabdiqani mar labaad baan ku salaamayaa balse haddaan su-aashaada jawaabteeda aan ka fiirsho dhinacyo badan sen ula soconnaba waxaad ka hadashay galmudug waxaad ka hadashay koonfurta waxaad ka hadashay xamar iyo hiiraan realitiga waxaa weeye jira soomaaliya ka jira sidaynu ula soconaba puntland waxayba ahayd waa ka horeysay dowladdan hadda maanta dhisan xiliyadii iyada laftigeedu badbaadinta soomaaliya ka shaqeynaysay waa dareemi karnaa dhismaheedu laftigaas waa garab socday puntland institutions baa fara badan baa dhismayey maamul baa ka dhismayey nabad baa timid doorashaa timid baarlamaan baa yimid dad wada shaqeynayaa yimid waxyaabaha faraha badan baad moodaa horta puntland laftigeedu socoshadii iyo tixgelintii ay tixgelinaysay hataa dibudhiska soomaaliya in ayaga laftigoodu sidaas ay u korayeen waxaad moodaa marka arrintan aad kusoo dabaaleysid oo ku salaysan shirkan infact waxaan aaminsanahay puntland inay yihiin kuwa u kala dabqaaday soomaaliya gaadsiyana maanta meesha ay marayaan hase haatee waxaad moodaa in laisku dhereriya maahan maamuladaan jira anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin magacu yaal macno kalena umani umana le hadalkaas igama ahan maaragtay ama ku fogeyn balse waxaa weeye waxyaabihii loo baahnaa oo institutionska ahaa oo dhismaha ahaa ama wasaarad ha ahaado ama nabadgelya ha ahaato ama middaar ha ahaato asaas bilowday baad moodaa in hawlahooda ay ku jiraan sida koonfurta weli wasiiradii iyo m biyadii lama wada magacaabin yani waa dareemi karnaa marka structureka heerka haykalkaasu meeshuu marayo marka dee wax dhisan wax hadda la dhisayo ma filayo inay awood ahaan iyo siyaasad ahaan iyo international community ahaan aragtida ay ka qabaan inay isku meelgeli karaan anigu ma qaban riyaalatiga waxaan aaminsanahay puntland wax wanaagsan bay suubisay markay inta soo hor fadhiisatay tala ahaana soo jeedisay inay muxuu ahayto wax lagu qaybsado waxa la yidhaahdo degaan oo laga talasulo four pointy five ki taasoo aan u qabo anaa aaminsanahay horumarka ummadda soomaaliyeed inay tahay arrin ku salaysan inay qaabkaas maaragtay uwajahdo puntland imaa hadday noqoto puntland ma soo qaadanayso puntland waxaan aaminsanahay inay dhisan tahay si qaab walba udhisan tahay qaab siyaasadeed udhisan tahay qaab dawlada udhisan tahay qaab nabadgelya udhisan tahay wax ku qasbi kara maanta ma jiraan in muxuu ahayto waxaan u cuntamayn ummadda reer puntland ama siyaasiyiin ha ahaato ama waxgarad ha ahaato ama wadaad ha ahaato ama aqoon-yahan ha ahaato ma qabo waxaan u cuntamayn oo aan soomaaliya u cuntamayn inay muxuu ahay soo qaadan karaan anu ma qabo in lagu cadaabin karana ma qabo waxaana aaminsanahay waanu ku daraynaa baaqaya galabtigayo mar labaadna aan leeyahay international communitygu waynu ognahay inay xoogaal yihiin soomaaliya waxa ka socda dareen badan baa adduunka ka qabaa soomaaliyana waxaan aaminsanahay haddii lagu cesho four pointy five inaysan wax haba yaraatee horumar ah aysan gaarayn hadal baa aan kasoo xigtay baan filayaa gablax oo ku salaysnaa hadda arday transitional ayaa laftigeeda isu bedasha dee four point five haddii dib loo aaday oo meel u socda aan la aqoon oo soomaaliya horumar u diidan oo soomaaliya midnimo u diidan oo soomaaliya muuq u diidan oo soomaaliya magac u diidan maxaa jawaabta noqonaysa jawaabta waxay noqonaysaa backtir isku werwan imaa midda haddaan kusoo laabto maxamed cabdinuur ka hadlaya waa loo baahanya dadka reer puntland inay sabab buuxshaan in siyaasiyiintu iyo waxgaradku in talabadsi ay dhacdo ma qabo waxaan maqli jiray diinka fiirada isku koriyay in dad fiiro keliya isku koriyo aragti ahaan iyo caqli iyo communication iyo tala soo jeedin iyo ka qaadash intaas waa very important waana ku gubaabinaya anigu puntland guud ahaan ama dawladda ha ahaato ama middaar ha ahaato in arrimahaas maaragtay hoos loo eego oo la fiirsho maadaama uu ku jiro horumarka wadanku maadaama uu ku jiro go-aan qaadashada wadanku taas ayaan filayaa walaala inaan maaragtay kusoo gabagabayna waa tahay oo mahadsan tahay waxaan u gudbayaa cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax waxaan rabaa su-aal ka gadisan su-aalihii hore inaan weydiiyo gablax mudane gablax dad badan waxay sheegayaan in dowladda puntland tan iyo intii xilka ay la wareegtay labadii kun afariyo tobanka in hoos u dhac uu ku yimid maqaamkii puntland ee siyaasadda arrimaha dibadda arrinkaasi misleedahay waa uu jiraa wallaahi horta maxaan ku idhahdaa puntland waa maamul sida walaalo u sheegeen hore usoo jiray oo muddo soo shaqeynayo oo hadda xitaa dib loogu laabto leh iyo qiimeyn oo runtii dhaqanba uu qiimeyn karo markii ugu jiray dowladda federaalka puntland roolka ay ku lahayd hadduusan rool weyn ahayn ummadda soomaali dhexdeeda roolka ku lahayd ismid weyn ahayn wax ma dhirteen gobolada oo dhan bay calaaqa lalahayd jiiraan bay lalahayd shabeelada dhexe bay lalahayd maxaan ku dhahdaa jubbooyinkii lalahayd meel kasta waxay lalahayd calaaqa toos ah oo wax lagu hagaajin karo oo doortay in ay dowlad federaal oo soomaaliyeed ay marlabaad soo noqoto runtii awooddaa puntland lahayd iyo xariirdeeda lahayd qaybood bay ka qaateen dhisidii dowladda soomaaliyeed ee maanta jirto marka qofoda waa qiimeyn karaa inaanu maanta roolkaas ay puntland ay leedahay iyo in kale qof walba si uu arko way u taalla laakiin anagu waxaan isleeyahay qanaada ugu muhiimsan waxaa weeye sidii marka horeba roolka ugu ahayn dowladnimaha soomaaliyeed iyo iyo hagaagsaha daajinteeda nabadeeda inaan haddana u ilaalino oo aan hubino wixii lagu heshiiyey oo laisku ogaado dastuurka yari oo ka joogay inay meel maraan ee aan maalinba meel loo oday aan dib loo odayay waayo isku-oodinteedu waxay marlabaad sheegaysaa dadkinta iyo ama maxaa ku dhahdaa hawlo badan iyo dhaqaale ku baxaa in meesha hadda mara dib loogu sheegay dib loo oday marka arrintaas dastuurka ilaalintiisa iyo wuxuu hore lagu heshiiyey inay meel maraan baa shacabka reebika la arkaya ta kale waxay tahay dowladda puntland hadda ka jirta iyo dowladda federaalka ah charter ku wada shaqeynayaan xilligakan oo meel yaalla oo maray processkii taartirada stateyada iyo dowladaha federaalka ah ku wada shaqeeya adduunka ilaa hadda ma dhamaystirno shacabkeedankeena arki lagama qaaday waxa xuquuqda ah oo ay leedahay federaal iyo waxa oo stateku leeyahay waa inay ahaadaan wax laisla baaray khubaro loo saaran bulshada noocida kala gedisan ay arkeen dartoodii ka arkeen hadday beerle yihiin hadday yihiin maxaa kula ganacsato hadday dumar yihiin nooc kastoo bulshada ay leedahay dartoodii ka arkeen lagu soo laabtay shacabka laga aasiyo referendum maray oo maanti adag oo madaxdeeda isyeeto oo mandate ah runtii ma dhicin federal waxaan kula shaqeynaynaa hadda waxaa weeye waa wax maxaa ku dhahdaa markasta u baahan in isla ogaado waxa intay maxaa ku dhahdaa laba nin saddex nin dhaqaaqdo walow madaxweynaha ha ahaadeen ay sababaha ku guuri karaan ma aha wixii meesha ka dhaca waa inay soo oliya waa inay ka naqaasha waa inay jireen golayaal naqaash iyo aqoon-yahanyo iyo hadday jireen asxaab iyo hadday jireen ururada rayidka ah bulshada rayidka ah iyo hadday jireen rag kale oo waxaan tiraahdaa runta iyagu wadanka xal u hayo oo oo maxaa ku rahdaa ragga sida maaragtay aragtiyada kala qabo oo waana lagu magacaabiy waa in wadan isugu soo laabta oo dib loo loo baaraa waayo shacabka reer puntland mandate maxaa ku rahdaa ay la galeen federal ilaa hadda ma jiro oo maxaa ku rahdaa rasmiga oo meel ku yaallo oo qeexaya wixii ma jiro xuquuqdii stateku uu lahaa iyo tii federaalku uu lahaa igu isu dhex jirta marka waxaan leeyahay wax kasta oo meelkaas ka dhaco oo lagu heshiiyo in dib loosugu soo laabto garowa dib loo keeno bulshadu ka naqaashto loo bandhigo xaalaala laiswalaagsado wax laga soo saaro
waa gartay gablax waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaynu la soconaa puntland inay qaadacday guddigii doorashooyinka ay dowladda federaalk magacaawday inay qaadacday guddigii calaamadeynta xuduudaha misna waxaa muuqata inay sida si kale ula shaqeynayso wareegtooyinka dowladda federaalk kasoo baxo waa ay qaadacdaa dowladda puntland misna shirarkii dowladda federaalka xamar lagu qabanaya goobjoog ayay ka tahay tababaradii way la qaadanaysaa marka halkee ayay wax ka qaldan yihiin waxaa waxay wax ka qaldan yihiin bay ila tahay hadda maxaa ku idhahdaa si aan hadeer baan sheegahayay arrimaha masiirka puntland iyo xiriirka wada shaqeynta dowladda federaalka ah adduun adduunka kale haddaa usoo laabana hadda masalan oo dowla- oo federaalidda uu ka jiro sida maraykanka ah, iyo iyo iyo wadamada aan- aan kasoo qaadno state kasta wuxuu la leeyahay dowladda federaalka ah charter ay ku wada shaqeeyaan ay- ay- ay- ayuu leeyahay oo shacabka gobolkaas jooga ay faafiyeen oo ay accountable u yihiin bulen taasbaa lagu wada shaqeeya mulka ba- baa ka mira maxaa xuquuqu u leeyahay stateku wuxuu leeyahay federaalka waxtulaxun wax kastaa ka mira marka ayadoo waxaas oo dhan aan la finalize garaynin ayaga waxaad moodaa maamulka rag madaxda ka ahaa in ay adigu keligood ay wax walba go-aanka gaarayaan maalin waxay leeyihin waxaan ma ogolin maalina iyagoo ogolaanada keenayaan loaankas maalin waxay leeyihin ma ogolin maalina iyagoo wada si keenaya shacabkii reer puntland iyo aqoon-yahankiisii iyo maxaa ku rahdaa intii siyaasadda ku jirtay iyo intii meesha aan joogay ya meesha kama muuqdaan meesha waa tash ma yaallo waa tash kama muuqdo marka reer puntland taalo fara badan oo federaalka iyo maamulka puntland isla wada isla maxaa ku lahdaa qaatee sax looma qaadan lamay qaadan waayo kuma aysan jirin kaafinkii kuma aan jirin maxaa ku lahdaa kuma qaracsaneen dadka la qaadanayo marka waxaan leeyahay wax badan badan badan badan baa u baahan in dib la isugu noqo waa tahay haddaad adiga sidaad ku socotana Mhm.
dee waxaa iman doonta reer puntland total inay ka aamin baxaan inay ka aamin baxaan raggaa wada sheekaysanahaya oo xamar ku sheekaysanahaya oo maalmo meel weysayahaya iyadoo markaa nationalkaaho malaha iyaga eh, waxu qorqora annagoo international waxa weeye haddii wax kala hayaan wadanka iyaga waxbarasho u baahan yahay caafimaad u baahan yahay waxbaba u baahana laakiin siyaasadda inay marooriyaan oo meesha la aadaa shaqaadkana anigu shacab baan leenahay wadanka iyo annagaa le talaan ku leenahay marka talada in dadka wadanka iskale kol haddii wadna wanba magaatiin waayo wadnaan wanba magaatiin waayo haddana in maxaa ku rahdaa shacabkii umadka laga qariyo meesha ku socdaan da waxay keenaysaa in dib loo fiiriyo wax badan oo oo maaragtay leadershipka hadda ka jira waayahay in dib loo Eh, fiiriyo cabdiraxmaan gablax waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan su-aal eh, weydiiyo eh, cabdidaahir cabdidaahir dhammaantiinaba haatan qadkooda jira waxaad ka mid aheedeen musharaxiintii madaxtinimada puntland labadii kun afar iyo tobanka ee kambeyn kusoo galay in puntland ay ka sameynayaan isbeddel ee xilligaas xukuumadda jirtay ee ka wanaagsan laba sano kadib oo dowlad cusub ay timaaday eh, isbeddelkii aad raadinayseen puntland ma ka muuqdaa Eh, maya kama muuqdo Eh, waa arrin u baahan in laga xisaabtamo Eh, waa arrin u baahan in la fahmo Eh, la fiiriyo la fahmo waxa dhacay iyo meesha meeshay wax ka socon layihiin wixii aanu doonaynay eh, waxaa kamid ahaa eh, puntland eh, jiritaankeeda iyo midnimadeeda iyo iskaashigeeda iyo xiriirka shacabkeeda iyo horumarkeeda ah, in in si xoog leh looga shaqeeyo oo markii waxaanu dareemaynay in la kala daadsan yahay eh, baanu dareemaynay soolna waa naga maqnayd Eh, arrimihii eh, aniga iyo ragga ila mida aanu ku taabaynay markii eh, iyo firadii gaarka ahayd oo aanu ka lahayn jiritaanka iyo eh, midnimada puntland eh, in sidii loo sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii sidii la isugu yimid loo wada tashaday eh, loo heshiiyey dastuurka loo qortay dowladda loo sameeyey eh, waxyaalihii khaldamay la soxo eh, dadkii iyo dalkii kala maqnaa dib la isugu soo celiyo eh, horumar la sameeyo eh, dalka puntland la yidhaaho guud ahaan laga sameeyo horumar laga sameeyo eh, oo loo sameeyo xiikal dowladeed oo oo markii kii jiray ama meelihii wax ka khaldameen laga saxay oo institutionskii dowladda la dhiso ama maxkamada ha ahaadeen ama ha ahaadeen wasaaradihii oo wax dhab ah oo taabagal ah oo tirar adag leh oo ayatiinka loo baxsado in meesha laga sameeyo iyo dalka soomaalida iyo dalkii soomaalida dib u baari goobkiisii in gacan weyn aan ku daysano labadii arrimood nina ma muuqdaan hadda Eh, dagaal baa shalay dalkaxay ka socday Eh, arrintaas iyo jahwareerka mudug ka jirta waa og tahay arsool iyo xaajadeeda meerkii marti iyadana waa og tahay Eh, waxaa jira hadda waxaan maqlayay xabal sheerbaa ka socda Ah, looga tashanayo eh, ama looga wada hadlayo in puntland gobollo kamid ah maamul gooya loo sameeyo ama meelo kale iyo somalilan lagu diro waayo way nairobi arrintaas waqtiyadu ka socoto hadda xamarkii soo guurtay oo madaxweyneheenu hadda shirarkaas oo ku jiraa waxa isna shirarkaas ku jira oo aan ka arkayay warbaahinta prime ministerka dalka baa wuxuu ku jiraa iyo madaxda meesha ku shiraysa puntland sidii loo kala googoyn lahaa sooliyo sanaag dhinac loogu bixin lahaa mudug dhinac loogu bixin lahaa marka arrimahaas arrimahaas ma ahayn arrimihii waagii aanu meesha u nimid doorashadan galeyda kuma ay jirin wax intaas completely ka duwan baanu meesha u nimid hadda aan sheegayay marka midda kale markaan xoogaa dib ugu laabto su-aashii hadda aad gablax weydiinaysay waxyaabihii la qaadacay iyo marka waa qaadacaysaan marka waa ka noqonaysaan iri cabdiqani waxa laga wada hadlayo oo heshiiska hadda la doonayo wax barkaabo hore in la sameeyo ama waxyaabo hore loogu soo gudbiyo lagu laabto fataatin waa diidanahay waxaan u diidanahay waxa weeye dalka dastuur baa ka jira dastuurka waa lagu heshiiyey muddaa la soo waday dowlado waxaanu soo dhaafnay ah ku meel gaar dastuurkii waa lasoo eriyey ilaa iyo kun iyo labadii boqol markii cagta laga bilaabo markii indhigaati lasoo maro markii xamar lagu laba kun iyo labaiyo tobankii dowladda lagu dhisay intaas sheekaa socotay sheekadii dastuurka hadda jira iyo dowladda hadda jirta ayay kusoo dhamaatay dastuurkii in loo hogaansado oo la raaco waxaa loo arkaa cadaaladda dalka inay ku jirto maadaama uu yahay wax lagu wada heshiiyey marka gorgorta kale oo aan loo fadhiyin inuu meesha ka bilowdo uma jeedo inuu yahay wax loo baahan yahay inuu yahay uma jeedo dowladda puntlandna jahwareerka ka dhex muuqda waa ujeedaa laakiin shacabku iyo baarlamaanku arrimahaas inay intervention ku sameeyaan weeye oo diidaan oo dastuurka dalka in la raaco iyo kan puntland in la raaco oo lagu shaqeeyo qasab looga shaqeeyo haddii ay madaxdeenu taa diidana xisaabtankeedii in laga dhex bilaabo baarlamaanka iyo shacabka dhexdiisa iyo wixii galka ka dhacay hadda dib in loo baaro iyo arrinta sool in dib loo baaro
waa yahay cabdaar waa mahadsan tahay maxamed cabdinuur xir siyaasiyiintii ayaad dhammaantiina tihiin oo indhaha u ah shacabka puntland tusaale ahaan adigoo haatan garowe ayaad joogtaa dhaqdhaqaaqa halkaa ka socdana waad ka warqabtaa talama ku leedahay howlaha dowladda haatan ay ka wado hiigsiga labada kun lix iyo tobanka maya runtii sideedaba soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan puntland midna dowladahooda kama qaybgeliyaan talada dadka kale oo siyaasiyiinta ah oo ay isleeyihiin ama aragti idinka duwan bay qabaan ama si kale si maaragtay aan danihiina ku jirin arna iga taliyaan cid allaale ciday tuhumayaan talada kama qaybgeliyaan mana soo dhaweeyaan waana jiro iyo xanuun haysta soomaali siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhan haysata weeye ma aha kuwa iyaga keliya kuwa xamar bay haysataa kuwa hargeysay haysataa kuwa baydhabay haysataa waxa weeye soomaaliya ma jirto qof allaale qofkii kaa aragti duwan oo aan adiga rab ku rabin aad is leedahay adiga kuma rabee dana kale ka sheekeynaya inaan talada laga qaybgelin marka runtii annagu siyaasiyiinta aan dowladda ka mid ahayn iyo shacabka guud ahaanba waa jirtay talo in la keenayo ayaankii dhaweyd shir la keeno ilaa iyo lix boqol oo qof ay ka tala bixiyeen degsiga iyo qaabkii wax doorashada loo geli lahaa waa jirtaa laakiin ma jirto siyaasiyiinta puntland iyo dowladda arrimaha xamar ka socda tale ay ka wadaagaan ama ay iska weygaarsadaan haba yaraatee ma jirto cabdiweli maxamuud gurey sida aada la socoto xukuumadda puntland oo joogto waxaa lagu dul dhisay maamulka galmudug oo weliba sheegtay deegaano puntland ay degan tahay haatan waxaa xawaaro ku socda ama si xowli ah dhismaha maamulka sool iyo sanaag oo iyaguna puntland ka tirsan xukuumaddii puntland labadaasi maamul ama dadaaladaasi labadaasi maamul lagu dhisayay mowqif cad kama aysan istaagin marka ma isleedahay waxaa la joogaa xilligii siyaasiyiinta reer puntland oo idinku ah qeyb ka tihiin ay u istaagi lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim waa runtii waxyaabaha muuqda oo faaraha soo baxaya waxaa tiri mowqif kama aysan istaagin waa tiri wa program u qaatay dowladda puntland dhismahoodii oo go-aan cad kama aysan qaadan howlahan socday fact waan la wada soconay kuma cusbayn indhaha waxyaabaha ka socda soomaaliya dadka xoogaal bay u ahaayeen arrimahana mudday socdeen hadday socdeenna waa dareemi karnaa impactiga ay ulahaayeen qaabkii asaasidii goboladii ama ha ahaadeen umooyinka golmudug ama ha ahaadeen asaaskoodi iyo mideertadi wax fara badan baa laga hadlay haddii laga hadlana aragtidu waxay ahayd bal marka ugu horeysa sidaan filayo taas ma qabo dawladdu ama gadaal ha kaga hadasho ama hore ha kaga hadasho fara badan oo siyaasiyiin hadda cabdidaahir iyo aniga aya waxaan filaya gabna hadda ka hore aanu ka hadalnay arrintaas oo aanu ku salaynay muxuu ahay constitutionka in la raaco inay dhacdo in ay sharuuda buuxiso aragtidayadana taas horey baanu u cadaynay ma jecli maanta inaan dib ugu laabto waxaanu horey u cadayno mar cadayno laba cadayno saddex cadayno mawqifka dawladdu inay qaadato iyaday ahayd ka hortayo inay qaadato bay ahayd maadaama ay mandatekii wadanka ama dadka iyagu madax u yihiin infact arrimahan hadda soo cusboonaaday oo kusa ku salaysan dhinacaan iyo dhinacaan iyo waqooyi xoog aada u weyn ma hayo balse hadda waa soo duulduulaya arrimaha kusaabsan shirkar ka socda xamar aragtidooda ay leeyihiin waxaan anigu waa aaminsanahay puntland qaab baa loo dhisay qaab wadajir ah loo dhisay dad fara badan oo ummadda halkaa degta isu timid kolle waxaan aaminsanaya aaminsanahay taladooda inay qayb ka leeyihiin inay go-aanka wax ku leeyihiin dee horey sidii loogu dhisay waa dareemi karnaa intaasoo gobol baa isu tiri marka ma qabo in lagu tagrifari karo go-aan dadkaas oo dhan ay wada leeyihiin qof qaadan karo ma qabo in qofna ku tagrifari karo taasuna ay noqon karno ummadda xal u noqon karno waxaan filayaa inay burbur horseedayso haddii arrimahaasu dhacaan balse waxaa nooga aadan anagu inaanu maadaama aanan dawladii aanan ama aanan kamid ahayn ama aanan shaqadii markaa physically ku jirin uun tale inaanu dhiibno go-aanka iyaga cadayno ummadda aanu wacyigelino waxa jira u sheegna inta kaliya naga aadan taas weeye waxaan qabaa marka haddaan dib ugu soo laabto arrimii ay ka hadlayeen cabdidaahir iyo ku salaysnaa aragtida aan qabnay shalay kama duwana tii shalay aan qabnay waxa weeye wax badan baa loo baahan yahay waan dadku jeclaa inay dadkeenu higsadaan horumar inay higsadaan inay xisbiya higsadaan in ay la xisaabtan higsadaan maxkamadihii in la dhiso waxaaba fara badan oo important oo wadanba ku dhaqdhaqaa wadanku waa muraayad institutionsku waa muraayad muraayadahaasu haddii ay daxalaystaan waa dareemi karnaa dee dhibteeda yeelanaya marka in arrintaas boorka laga jabko ba anaa qorshaayagu ah dawlad la helo haddana waxaan rajaynaya dee kolley warbixintu waa ku caddaay waxa ka jira puntland waxaan rajaynaynaa in maaragtay uun hadda taladu noqoto maanta ma filaya barnaamijkan inuu ku salaysan yahay su-aashaadi ugu horreysa waxay ku salaysayd baan filayaa higsiga iyo waxyaabahan hadda ku aadan puntland waxaan aaminsanaa ummadda reer puntland oo aan aragtay aan ugu soo jeedinaya maanta marxaladda lagu joogo inaanu ka midoobno oo aan ku midowno mawqifkan bal in marka ugu horeysa meel la saaro ku salaysan four pointy five-ka oo aan ujeednaba inuu yahay burbur loogu talagalay reer puntland aada iyo aad baan cabdirani kugu mahadcelinayaa su-aasha waa tahay ayay soo dhawo cabda waxaan rabay hadda inaan ku daro wixii horoaanay ama la yiri su-aashii dambe hadda aad weydiinaysay cabdi cabdiweli maxamuud gurey haddii madaxdu ay tahay ay ka leexato wixii loo wixii lagu heshiiyey puntland baan sheegaya wixii lagu doortay iyo dastuurkii dalka iyo danihii shacabka iyo dalka uu lahaa hadday ka leexatay oo go-aamo kuwa ka baxsan ay samaynayso danta dalkana ayan ku jirin tan dadkuna ayan ku jirin shacabkuna u arko dareen inay tahay waayo waxyaaba badan oo socdo oo hadda adigu waxyaalihii aad sheegaysay iyo exampleska aad bixinaysay waxaan u arkaa dareen madaxdii puntland oo oo jaahureed dadkii ku riday oo hadallo kala duwan oo iska soo horjeeda maalina waa xoranaysa maalinta ka dambeysana ka noqonaysaa guddiyadii hadda aad sheegaysay oo ay mar diideen haddana dib ugu noqdeen galmudug oo dowlad goboleed inay u aqoonsadaan markii hore ay diideen haddana dib ugu noqdeen waxyaabo badan oo noocaas oo kale oo dalka ka socda oo dastuurka wadanka ee soomaaliya la yidhaaho ka baxsan dastuurka puntlandna ka baxsan danta iyo iyo iyo danta iyo dalkana ka baxsan madaxdu go-aamada ay ga- go-aamo noocaas hadday gaarto waxaa la gaaray waktigii siyaasiyiintu ka hadli lahayd waxaa la gaaray waktigii baarlamaanka puntland uu soo dhexgeli lahaa waxaa la gaaray waktigii madaxda dalka lagula xisaabtami lahaa khaladaadka arrimaha khaladaadka oo ay ku dhex jiraan iyo sida ay hogaanka dalka u hayaan oo ah si aan munaasib ahayn markii arrintu masiir timaado in la diido oo laga soo hadday tahay midda sool iyo hadday tahay midda mudug iyo hadday tahay midda ka socota meelaha kale in laga hor yimaado oo la diido oo laga soo horjeesto oo markii kala qadajeex ay noqdaan oo ay ka leexdaan dastuurkii dalka iyo waxyaalihii laisku ogaa oo loo arko inay ka tarjumayso rabitaanka dalka waxyaalo ka baxsan oo ay ku tala baxayaan hadday sameeyaan waxaa la gaaray lasoo dhaafay muhiim ah in lagula xisaabtamo ee baarlamaanka puntland oo waxa kabfiirsanayo oo meesha iska farfadhiya arrintaas xilka shacabka iyagaa haya dowladda inay la xisaabtamaan iyagaa mas-uulka arrintaa inay dhex galaan wax ka qabtaan iska daa waxaan shacabka somaal shacabka puntland u baanay inay xabad kala soo noqdaan laakiin waxyaabaha ka socda sool iyo muqdisho iyo iyo galkaayo waxa ka socda waxaan ka rabnaa baarlamaanku anagu siyaasi ahaan wixii nagaga aadan waan samaynaynaa laakiin mas-uuliyadda la xisaabtanka dowladdu shacabka ka shakow baarlamaanka iyo golaha wakiilada ay u taallaa shaqadooda inay qabsadaan oo ay galaan oo dowladda kula xisaabtamaan oo madaxweynaha uu soo hor fadhiisto oo uu dadka u sheego sida uu wax ugu jeedayo waxyaabaha uu sameynayo inuu micneeyo ama uu uu micneeyo waxa uu u malaynayo inuu xaq ugu leeyahay sida noocaas inuu wax u sameeyo baarlamaanka yaa laga rabaa arrintaa inay u taallaa baarlamaanku aaminsanaanta uu aaminsan yahay waa dareen dalka sha shacabka puntland iyo dadka puntland dareen bay u tahay hawshoodii inay ka seexdeen baa la moodaa inay waandeeyaan bay ahayd arrintaas oo oo gaar ka hayaan oo dowladda markii ay dowladdu qadajeex bilowdo oo siyaasadeeda ay meel shii loo baahnayn meel aan ahayn ay la aado ama difaaca dalka ay ka seexato waxay baarlamaanku arrinta ay dhex galaan weeye waa looga fadhiyaa waxaan raj- waxaan rajaynayaa si degdega arrinta inay u galaaba waayahay e cabdidaahir yuusuf aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdiraxmaan aan soo dhaweeyay cabdiraxmaan dhankaaga wallahi intaas ay rag odayaasha ah ee qonyaanada ay sheegeen hadalku intaasuu ku duwareegaya maamul waxaa loo samaystaa oo waxa loo maaragtay cashuurta loo siiya in laga faa'iidooy waxyaabaha ay tahay in la faa'iido waxa ugu weyna waa security dadka naftooda wey amaankeeda dadka naftooda ugu ugu horeysa waana isku diile maanta shacab daal daalka u jooga naftoodii aamin loo haystaa qof gurigiisa ka baxay oo iskuulkiisa xabad lagu soo riday oo maxaa ku yahda maalinta kanaacada ay ay tuulo cunna ay jeed ka unayso nolol ma haysto marka waxa weeye waxyaabo fara badan raayaal fara badan oo dhaliilo ah oo hadda daliilo soo dhaaftay ee u gudbay runtii jiritaankii puntland u gudbay ayaa jira maamulka maamulka loo dhaxshay galmudug oo hawada ku dhisan oo loogu talagalay in xuquuqda shucuubta soomaaliyeed lagu boodo oo la yidhaahdo maamul baa jira intaas oo cod buu leeyahay yaa ma afrikoodin oo maxaa kurahda aan aan aan aan aan rasiilka xataa waafaqsanayn oo sheegashada gobolka mudug sheegashadiisa nagu oo qaybsanayo ka muqdisho hadda la fadhiyo laleeyahay maalinka galmudug baa la yidhaahdaa mudug inkaas ku helahaya weedaa xagee ka jira yani waxyaaba yaaba yabaa jira waxaan umalaynaya sida cadaalada u taabtay in la gaaray xilligii lagala taabtami lahaa maamulka ragga haya madaxweynaha awoodda uu leeyahay iyo mas-uuliyadda saaran waa idin loo fiiriya awoodda nasaabta u tasifo waxa weeye isagaa dhaqaaqahaya wax walba keligii baa go-aankiisa gaarahaya wax walba keligiisa umada ku fulinayo xagee ku hel awoodda intaa le awoodda intaas iyo madaxweynuhu mar madaxweynuhu wuxuu hadda marahayaa heer u baahan yahay in la joojiyo oo la yidhaahdo surveillance meesha ka opereytareysa waa waa waxa weeye waa meel aada uga fog meesha awoodan lahayn dadka awood siyaada ah oo aan codkiisa la aqoon oo umadda la xisanaynin oo isla xishanaynin baabacnooda cabdiraxmaan aan kaa dhex galo ee waxaad tiri maamulka galmudug ee hawada ku dhisan laakiin reer galmudug waxay ku doodayaan in puntland hogaankeeda gaar ahaan madaxweynaha puntland uu aqoonsaday galmudug jiritaankeeda oo uu shir la fadhiistay una ballan qaaday inuu booqan doono magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado haddii puntland ay aqoonsadeen madaxdeedu soo isma soo lama oran karo waa maamul buuxa oo jira waa waa midda hadda aan aan ka hadlayo oo ah in la culum isticmaalayo ummaddaas daanin awoodeedi keliga u isticmaalayo annagu waddankaa u dhalanay dadna waxaan leeyahay galmudug ma ictiraafsanin aniga kula hadlayaa ma ictiraafsanin galmudug inay tahay wax jira oo dastuur ahaanba la ictiraafsay inay ujogo dastuur ma buuxanayso ilaa anaga dowladda soomaaliyeed waxaan kala shaqeynaa waa dastuurka kula shaqeeyana daqiiqa jilaaha inta dowladda kuma kusoo haysta waa haysanaa bad waa haysanaa dil waa haysanaa shacab waa haysanaa waxba waa haysanaa soomaalinimada waxaan aan qeyb oganahay oo kula shaqeynayno waxa weeye dastuurkaa waxaa lagu heshiiyey oo dadka aragna madaa wax kasoo xukuusayn weeye galmudug dastuurka aan heshiiska ku galay ma waafaqsana That's number one. Number two, that's another way. Rule as ayadu degenin oo aysan shaqo ku lahayn bay sheeganayaan daa iyo xadgudub weeye gardarro weeye waxa weeye maaritaan weeye nabadgelyo xumo weeye markii aad maxaa ku idhahdaa ummad meel degan oo maamul ku dhisan yahay oo noloshu aad isku ogaaji maalin aad soo weerarto bilismi magac adigo magac aad jiri sheeganahay marna aada gobollada iyo degmooyinka iyadoo ay deganaayeen ku reer saarato oo tiraahdi halkaas anaa degan magacaaska la yihahda sadeerba ku gelaya codbaa ku heliya waa waxaan jirin oo meesha aan marka madaxweyne hadduu asagu la galay heshiis la galay puntland lamay gelin xaqiiqo weeye puntland lamay gelin authority-ga iskayga kula galahayana madaxweynuhu maayo nima sheekaystay oo saaxiibo ah oo meel ka sheekaystay meel kuwada qabeeyo oo sheekaystay wax aan ahayn oo anigu aan u arko intii ma ay jirto shacabka reer puntland meel kasta ay joogaan maanta waa loo wadiin karaa haddii arrintaas ay ahaan lahayd arrin inta lasoo oriyey oo shacabka lagula soo laabtay oo lagu ixtiraamay oo codkooda la qaaday oo opinion markaa shacabkii ka tirin lagu meel warayey waati bay ahaan lahayd waayahay laakiin wax iyagoo sigaar usoo heshiiyey wax anagu aan heshiis kula nahay iyo waxaan kula galnay midna ma waa garta hadalkaaga waa uu cad yahay cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax barnaamijka waa soo Eh, gab- cabdi cabdiqaniyow cabdiqaniyow waa anoo iga qaaday ah Mhm, soo koob waa soo hadalka gabagabeyna gablax baa hadalka gablax baa rabay inaan ku raaco puntland waa dowlad toddoba iyo toban toddoba iyo toban sano jirta waxay leedahay eh, waa dowlad kanada buuxda weeye waxay leedahay dhowr gole golaha fulinta golaha wakiilada shacabka iyo golaha garsoorka intaba waa leedahay heshiiska puntland gelayso ama aqoonsi ha ahaado eh, eh, aqoonsi ha ahaado eh, wax laysku raaco qolyo kale lala soo galay oo laxaajooda ama ama mid siyaasadeed oo hadda kenya fahanka oo kale ha ahaado waxay u baahan wuxuu u baahan yahay golaha eh, golaha shacabka inuu ku golaha wakiilada shacabka inuu kusoo laabto waa sheekada hadda gablax uu sheegayay aqoonsiga madaxweynuhu uu aqoonsaday eh, maamul kale uu aqoonsaday Eh, hadda madaxweynuhu waa waa wuxuu madaxu yahay golaha fulinta laakiin dowlad baa meesha jirta dowladdii hadday heshiis galayso oo aqoonsanayso maamul meel kale ka jira golayaashii oo dhan gaar ahaan golaha shacabka golaha wakiilada shacabka oo oo oo isagu ay tahay inuu arrinta ansixiyo baa hawshaas soorta geli doono ay u taallaa markan eh, heshiis ay wada galeen eh, galmudug iyo iyo puntland ayuu noqon doonaa haddii aqoonsi meeshuu ka imaan doono aqoonsiga noocaasa oo puntland oo dhan oo golayaasheedii ay u dhan yihiin iyo shacabkeedu ay u dhan yihiin eh, weli meesha kama dhicin waa ujeeday hadalkii madaxweynaha waa ujeeday arrinta madaxweynaha arrintaa weeye aniguna waa faraxsanahay golaha golaha wakiilada shacabka iyo xukuumadda o dhan bay arrintaas ugu taallaa iyo golaha eh, ii sheeg wasiirada iyo meelo badan inay soo marto weeye puntland oo dhan la isku raacdo ee markaas la ansixiyo markaasuu noqon doonaa ee heshiis taaba oo jira ama la diido markaasuu noqon doonaa waa mahadsan tahay Taasna waa- waa mahadsan tahay cabdidaahir cabdi eh, raxmaan oo mahadsan yahay cabdiweli inuu inoo soo ganaanudo hal daqiiqo cabdiweli maxaa kusoo gabagabeynaysaa aniga waxaan kusoo gabagabeynayaa kolley intaadan lahaa waa la yiri balse waxaan moodaa arrinta aan ka hadlayo aan jeclanaa dib ugu laabtay inay tahay arrintii higsiga waxaan kaloo jecla inaan ka hadlo ballanqaadyada jiray oo la qaaday ka puntland ahaan xiliyadii doorashada fulin bay ubaahan yihiin xisbiyadii fulin bay ubaahan yihiin maxkamadeeda dhis fulin bay ubaahan tahay la xisaabtanka somaasana oo la dhiso auditka waxyaabaha faraha badan oo importantiga waxaa loo baahan yahay in wax laga arko intii muddaa hadda waan israed puntland waana aaminsanahay dareen fara badan inuu jiro oo dadku ay gedigooda ka war sugayaan dawladdu ballanqaadyadii ay qaaday sool iyo sanaag waa wax jire hawlahaasoo dhan ma filayo tilmaan dambe in dadku maaragtay ka bixinayaan balse waxay sugayaan ay ka sugayaan waxqabasha dawladda waxaan kaloo jeclaa inaan marlabaad kusoo laabto arrintii higsiga ahayd oo aada looga hadlayay waxaan aaminsanahay kollay qofba siba u arkaa imaanshaha xataa tegidaanka meesha la yidhaahdo xabar iyo ka qaybgalka shirka inay ilahaana ku ahayd puntland waxyaaba fara badan hadii la fiirsho waxaan la soconaa in gobolo laga keenay guddoomiye degmayaal ay shirka ku jiraan oo ay meesha joogaan oo ay masalayaan meel ama dawladu ka jirin ama dawladu ka jirin waxaan aaminsanahayna imaanshaha la yimid oo puntland yimid timid infact waa loo bahanya meel soomaalida waa inay timaadaan laakiin waxaad moodaa legitimacy inayba bixinayso dadaan waxba aan lahayn inta wax isku darsataan oo lasoo wada fadhiista in wax qaybsi la yidhaahdo adigii dictation lagu yeeriyo waa waxyaaba aada iyo aada naxdin u ah waxaan aaminsanahay waan soo jeedinaya dhammaan reer puntland meel walba ay joogaanba go-aamadii maanta iyo talooyinkii ay dawladdu qaadatay infact taas soo dhaweyn bay u baahan tahay ka hadalka ay ka hadleen oo ku salaysnaa in ay ku salaysan tahay four pointy five diinimo ay diiday reer puntland dawladeeda iyo dadkii faraha badnaa oo u istaagay inay ka hadlaan marka waxaan rajeynayaa taas in mawqifku uu noqdo waxaan kaloo rajeynayaa in reer puntland ama siyaasi ha ahaado ama waxgarad ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado taas inay mabda-oodu noqdo wax puntland aan u dareyneyn inaan lagu berberin sheekadii masar wa nafar baad waxaad moodaa xaalada puntland maanta inay marayso waxaan aaminsanahay tala loo dheeyahay in la qaato oo dawladdu ay la qaadato dadka la bidayo caqliga inay u yihiin wadanka intaasna soo gaadsiiyey dhismahii puntland maanta meesha ay marayso aada iyo aad baana umahadsantihiin waa tahay waa mahadsantihiin dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdinuur xirsi cabdidaahir yuusuf yey cabdiweli maxamuud gurey cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax oo inagala qeyb qaadanaya barnaamijka doodwadaag ee raadiyaha garoobe barnaamijkan dhegeystayaal waxaynu maanta kaga hadlaynay hiigsiga labada kun lix iyo tobanka iyo doorka ay puntland ku leedahay inta aan ka bixin barnaamijka martida qiimaha badan ee waktigooda inoo horay igala qeyb gasha ayaan u mahad celinay waa mahadsantihiin dhammaantiin adaa adaa mudan adaa mudan cabdaqan
xalalkii ku maamulay iyo kii xankabsaday xasuustay mekale xalalkii ku maamulay iyo kii xankabsaday xasuustay meel kale xerkiyo dastuurka taaban xaalay wareegtada xalaasha hurmadeedaan marin nabadeed xaseeyo xerkiyo dastuurka taaban xaalay wareegtada xalaasha hurmadeedaan marin nabadeed xaseeyo sidanu garano wa ila la xisaabtamo xisaabtamo حق سيدان وقارنو وإلا لا حساب تمو حساب تمو وحق إلا لا حساب تمو